saraakiisha ciidamada oo kala duwan ciidanka saxaafadda dhammaanba waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ugu faraxsanahay in la isugu yimaado munaasabaddan tayeynta amniga caasimadda marka koowaad waxaan la hadlayaa ciidankan ciidanka waxaa laga rabaa qofku markuu amni sugayo isagu horta inuu amniga sugo xabad waa mamnuuc xabad lama ridi karo xabad gaaraha cararay nin baa isa soo taagay nin baa halka midna laguma ridi karo xabad amar baa lagu ridaya amar ammaanka fur in lagu yidhaahdo inaad xabadda raaci rid saasaa xabad lagu ridi karaa xabadda aa iska ridid waxay ku dhacdo adaa u qoolan adaa mas-uulka ah adaa mas-uulka ah xabadaan lagu amrin ma ku ridi kartid dadka laguma handadi karo qori staag anaa anaa amniga tayeynta caasimadda anaa laguma rid qofka si tartiibaa wax loogu sheegaya qofka khaldan waa la qabanayaa hadduu isa soo taago waa la arkayaa taliyahaagaa amraaya laakiin aduu xabad iska ridi maysa xabad magaaladaa loo diiday adigaa riday amnixumo sow adigu ma samayn magaalada yaan la ridin baa layidhi dadkoo dhan baa lagala hadlay haddaa idinku riddaan maxay noqonaysa idinkaa samaynaya amnixumadii waxaa dhacaya ciidamaha ciidamadu waxay ka kala yimaadeen meelay ka kala yimaadeen meelihii ay ka kala yimaadeen haddii aad hadda tiraahd kan la qaban maayo oo dee annaga waxa weeye ururka iyagii buu ahaa maaha cid kasta oo shaqadan aan ku jirin shaqadan ciidanka ku jirana way xadidan yihiin wax la korkordhinayo iyo ma aha way xadidan yihiin waraaqdoodana waxaa haya taliyaha ciidanka oo muumin ah baa haya way xadidanta cid kasta waxa ku qoran way xadidan yihiin cidda marka inaad tirahdid kanumaya haddee ururka yagu ahaa qoriga yaan laga qaadin maaha qorigu ama shacab ha lahaado ama ciidan ha lahaado waa la qabanaya qofkana waa la qabanayaa sharci baana la keena laga yeeli mayo dadka istaafyada guryaha jooga aan calaamadahana lahayn xabadahana iska ridaya la yeeli mayo marka hor iyo horaan idinku tiinna ka adkaada oo idinku u muuqda ciidan nidaamsan nidaamkana raaca akhlaaqda ilaaliya dadka si wanaagsan ula dhaqma tan kale waxaan ka hadlayaa dadka qoryaha wata ama baabuurta wata lama oggolaanayo qori shaciddarro ciidanka addoonti ahow magaalada lagu maraya lama oggola marka laga reebo ciidanka shaqada ku jira ninka mas-uul la socdaa hadduu mas-uulkii saaran yahay gaariga waa gaar laakiin haddaan mas-uulkii la socon intuu guriga tago soo aado halkaa meesha qayilaadda soo aado waa la qabanaya waa dembiile tuuta xataa in lagu soo aado mamnuuc wey tuuta in lagu soo aado oo suuqa lagu soo aado oo meel lala fadhiista qayilaad mamnuuc wey waxay ka mid tahay amni xumada waxyaabaha leeda waxaa la qabanayaa wax kasta oo dhaqan xumaah waxaa la qabanayaa wax kasta oo mukhaadaraad ah waxaa la qabanayaa taarikala'aanta baabuurta ah taarikala'aanta waa la qabanaya baabuurta taarikooyinka aan saxa aan ahayn oo mid hoosgeliya oo mid gelaya oo kala bedela waa la qabanaya wax kasta oo sharciga wax u dhimaya ciidan taraafika baa in la shaqaynaya waa la qabanaya kuwa aan cashuurayn waa la qabanaya waxaan rabnaa meeshaa inay ka soo baxdo shaqo hufan oo nadiifa burcad dhuleedka shalayna waa ka hadla maantana waa burcad dhuleed caadaysta waaba qabasho isagu caadaysta waa la raadinayaa waa la qabanaya waaba caadayste hadba reer dega oo hadba meel dega oo hadba meel dega kaala waa qabasho cid kasta oo dhulboobana waa la qabanaya dhulboob waa la yaqaanaa waa tirsan yihiin mukhaadaraadiista waa la yaqaanaa waa tirsan yah ciyaalka mobaylka waa la yaqaanaa waa tirsan yihiin hebel iyo hebel iyo waa lagu soo biiraayo dee hadba qolo walba xabad xabad iyo labolaba iyo iskaga soo biiraan laakiin dad tirsanoo la yaqaan wey dhammaan waa la qabanaya dhammaanna sharcigaa la hor keenay waxaa la qabanayaa oo laga bilaabo maantay qaad aan lagu arki karin marfishna lagu arki karin laga bilaabo barxadda ilaa waddada soddonka saa u soo jiiray xaggana ilaa rugsan iyo kabarrada yaalla intaas waa la qaadaya marfishyada la fadhiistana waa la qaadaya waa la qaadaya ma jirayo marfi dadka qaadka gada oo qaadka ka shaqaysta waxaan leenahay guryo kiraysta laamiga afar afar iyo shan shan iyo lix lix u dega guryaha laamigaa dega laakiin qof intuu bannaan fadhiisto bannaanka dilla waa kuu rooyay ma jirayo oo laamiga hore u soo galo oo baabuurta isku xidho oo midba mid soo hor dhaafo oo midba mid soo dhaafo ma jirayso guri ha kiraysto shan ha degto lix ha degto intuu qaada ha degto laakiin waddada lala fadhiisan maayo marfishkana ninkii aan hadda daynayn oo inkaar qabaahi meel ha ka dhaco boholaha iyo meelaan waddada iyo laamiga ahayn ha ka dhaco laakiin laamiga dhexdiisa baan dhiganayaa markaasaa xagga qoriga xabadda rrra xagga rrra ciddii askariga oo lagu qabto meelaha marfishyadan waa la duminayaa ciddii lagu qabtona waa dembiil ciddii lagu qabto waa dembiile waa la qabanaya waa maqlaysaan waxaa ka mamnuuca ciidankaa inay iskala soo soocaan ama ciidan waana la dhaarinaya inay yidhahdaan may hadda kan annaga weeye hoosta ka baxad xagga ka bax mamnuuc weeye waa laga saarayaa ciddii lagu arko ciidanka noocaa waa laga saaraya waa laga saarayaa waa laga bedelaya sababaha lagu bedeli kara akhlaaq xuma hadduu sameeyo waa la bedelaya waa la tuuraya hadduu sameeyo dhaqan xumo kale ama xabad rido waa la tuuraya waa la saaraya waxyaabaha uu ku baxayay ka midta aad iyo aad baa u mahadsantihiin in la hawlgalaan rabnaa dowladda dowladda hoose ama degmada shaqaalaheeda ayaa horkacaya meelaha shaqada laga bilaabayo waxaa ka mida wasaaradda macdanta iriddeeda dadka deggan haddaba wou sheegaynaa waxa uu yaalla ha ka fursade ninkii qori raba qori soo qaadanayana kuwa yaandha hore qori soo qaataa la isheega laba qori soo qaatae soo badsada dheh soo badsada oo ku in badan soo qaata laakiin waa la bannaynayaa qofkan ka fugsan haddeeraa la fujinayaa qofkii fugsan waaya wixiisa waa la ysugu cardaadiiqaya waa la ysugu ridaya laakiin haddeer inuu furfurtaa loo ogolya meelahan marfishyadaa dadka joogana waxooda ha furfurteen ha furfurteen oo magaca la baxday aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan leeyahay shaqo wacan shaqaana laynika rabaa shaqaa laynika rabaa kolley raggii meeshaana raggu waa iskaga jiraaye waa tilaabaa la rabaa wax cad meeshaan waa meeshaan anigu joogi jiray meeshaan haweenkii maaragtay waa weeye xaggaa iga durug ama dibu maxay ahayd galoo dibu guro weeye waxaasi hadhow ma jirayaan waxaad yeelaysaa ka samir halkaa ka samiro waxaad yeeshaa calooshaada ka go halkaa shaqo wanaagsan baa laydinka rabaa ciddii shaqada qalqallooc u qabatana waa laga saaraya